فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamij ka dhow waxwaraysiyada oo wakhtigan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga alfurqaan habeen walba marka laga reebo sabtida caawa hadduu alla qadaro qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waa sidee xaaladda gobolka hiiraan oo ay dagaalo ka socdaan maxaa keenay in mar kale cali jeyta uu ku calaacalo inuu dhiigbax ku socdo mid ka mida waxgaradka wilaayadii islaamiga ee hiiraan oo aan qodobkani ka waraysanay ayaan caawa barnaamijka idinkuugu soo gudbi doonnaa mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo ka qayb galay kulan beesha bartire iyo xarakada shabaabulmujaahidiin dhex maray beesha oo bayco la gashay xarakada shabaabulmujaahidiin iyo qodobo waaweyn oo kulankaasi gebagabadiisa laga soo saaray ayaad caawa dhowxa ku maqli doontaan barnaamijka inta uu sidoo kale socdo waxaad caawa ku dhegaysa doontaan mas-uul ka tirsan maamulka degmada dayniile ee dowladda federaalka oo lagu dilay gudaha degmadaas waalid ka dhalay ninkaasi oo ka warramaya ayaad maqli doontaan wadaad ka mida kuwa u fatwooda dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo ardayda soomaaliyeed oo qurbaha wax ka barata u fatwooday inay nebi ciise calayhi salaam ugu yeedhi karaan sida ay karishtaanka rabaan fatwadaasi iyo qaabka ay u dhacday ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii faa'iidada caafimaadka ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan farsamada barnaamijka waa cawil cabdulaahi waa mar kale iyo dhuuxa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeennimo arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha dulxaja ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa koob iyo tobanka bisha lixaad ee labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka waa sidee xaaladda gobolka hiiraan way dagaalo ka socdaan maxaase xilligan keenay in mar kale uu cali jeeta ku calaacalo in uu dhiigbax badan ku socdo mid ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaan qodobkan ka waraysanay waa nabadoon goolis oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee hiiraan wallaahi niyo khayr allah ku siiya waa wax waa jiraa dagaalkaas oo iga shahaadala dariirka ayaa gobolka ku soo haray mar wax badanna soo maray ee haddana goboladii kaleo diriska la ahaa ka soo dhammaaday asagoo isagoo soo tababiyo shubtay gobolka hiiraan dagaalo baanaana ka dhacay inshaa allahu cadowgiina hadda waa tabar yareeyey jab iyo naasabeelna waa loo geystay oo alla halaagay wixii soo herayna hadda wax naf loo weyn ma aha meelo yaryaray ku harsan yihiin insha allahu allaana la diriray dadka muslimiintaana waa lala dirireen dad badan oo reerhiiraanana waa la dirireen marka intaas hadda sidii hore ma aha way tabar yareeyeen aad bay u tabar yareeyeen goobo yaroo farekuturifayna ku soo hareen
waayahay nabadoon waxaad ka warqabtaa in dhowaan cali jeyte oo ahaa hogaamiyihii xiliyadii ugu horeysay ee dagaalka aadka u carcartanka ahaa in maalintii shalay uu aada ugu calaacalay in dhiigbax badan uu ku socdo isagoona ku eedeeyey xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka inuu dagaalka uga baxay arrinkaasi maxaad kala socotaa adeer arrinkaas waa jiraa waana la wada dhegaysanayay mediyaha caalamkao dhan iyo baraha bulshada waa yiilay inuu hadda dhibaatadaas gelaana horaaba loogu sheego oo loo baaqay dad siyaasiyiinda meelaha joogaana way ugu baaqeen dadka muslimiinta iyo xarakada shabaabul mujaahidiin iyo odayaasha beelahaba way ugu dhawaaqeen odayaasha soomaaliyeed oo dhan way ugu dhawaaqeen wuxuuna ahaa marka dhigeecab markii horeba dhigeecab u ahaa dhiiga dadka shacabka inuu ku faraxaha marka haddana inuu jaranjaro yahay oo lagu meel gaaraa wuu ogaa waana lagu ogaa dhowr jeer oo horo ayuu ku fashilmay ka bacdina la soo celiyo yii wax yaraa kuu dhiman jaranjarada jaranjaradiina waa ku guuldarraystay hadda lafihiisoo gobolka kala cararay waa waa waa waa waa waa insaxaabay marka inuu calaacalo waa ku qasban yahay waana laga filayba inuu calaacalayo maxaa yeelay markii horeba derejo iyo aqoon kuma imaan in la soo iibsado la soo kiraystay oo dad ay soo kiraystana shidaal lagu soo shubto ahaa waana lagu meel gaaray waxtarkiisa markuu daciifay awooddiina ay ka dhacday waa layska tuuray inuu calaacalana waa ku qasban yahay kaligiisna ma ahana siyaasiyiinta dhaqankooda o dhanaa sidaa nimanka tuugada siyaasiyiin lagu sheego oo burcada oo dadka dhiigooda ka macaasha oo qabaa-ilada isku dira oo dadka baabi'iya waa noocaas mid kasta gobol kasta ha joogo waa noocaas waad maqlayseen dabageed asaguna hore ugu calaacalay markii la joogay ninkii baktiyo ahaa oo gaasa ciidamada oo lagu dilay meesha gacsidiisii ayuu ku calacalay in uu bacnaha dadkuna baabi'een dowladduna ay garabkooda ka baxday ee ayaga keliya ay ku soo hareen dagaalka marka markii horena kastikirada ahaydna waa laga joojiyey waa laga reebtay marka waa niman noocaas oo dhaqan iyo caado u leh in shidaal lagu shubto shidaalku markuu ka dhamaaday wax kari waayana waa la tuuraa waana dhaqanka lagu yaqaano dadka gaalada iyo murtadiinta nimankaa masiirkooda meesha u dambaynaysa waa masiirkii u dambeeyey oo markii jabaabiradii ka hore abijahal u weynaa dadka ashaadalla dirirka ahaa halkay ku beeqaaneen ayaa iyaguna mari doonaan saab aakhirana allah u haya tii adduunya muslimiinta u haysa kuwaas iswarte ma laha meesha ku dhammaa doonaan kuwo ka waaweyn maraykankii ka kaba weynaa insaxaabay gaaladii waaweyneeda maanta ka insaxaabtay ilma waa murtadiin iska soo raa alkudistayaala meesha ku beeqaamaana waa mid cad taas taasaan uga gudbayaa dadka maxaa ugu baasaysaa dadka wilaayaadka jooga kaasatan wilaayadan hadda jooga jooga waa laba qaybood laba qaybood dadkii xumaanta arkayey oo dhibaatada lagu hayo arkayey waa dad la qabsaday xabadana dhafoorka looga haaya ninkii hadlane miday xabsi ku ridaan iyo miday diyaarad saaraane kenya iyo meele ka ridaan iyo miday dhafoorka xabad uga haaya ma hadli kartaa iyo mid xabsi ku jira weeyaan dadka dad la qabsaday iyo dad la kiraystay noqdeen waxaan leehay marka dadka la qabsaday nasrigu waa yimid ilaahay baa idinka fiidaya bacdallaahina mujaahidiinta ayaa idinka fiidaysa insha allahu adinkana sidaad u shaqaynayseen maanta kor uma hadli karinina hoos baad u hadlayseen laakiin insha allahu mar baad gacantiina ku aarsa doontaan wayna dhowdahay mana dheera waxaan leeyahay samra foroga dhafoorka la idinka hayana waa dhammaaday warkiisu waana soo samirteen haddana waxaa la joogaa markii adinka gacantiina aad ku suuli lahaydeen ayaa la joogaa insha allahu la soo kireeyene tuubuu ila allah hadday toobada idiin dhowdahay hadday toobada idiin dhowdahay soo laabta adinkana waa dhammaateen waxba idiima harin dadkii sharta ka shaqayn jiray boqolkiiba siddeetan waa tageen in yaraa idinka dambaysa intaasna ilaahay toobadiisa idinku baaqayna kasoo laabtaan leehay dadkiina dhinac ka raaca xoolihiina dhaqda ceelashiina shubta ummadaas muslimiinta oo deriskeedala ah oo muslim oo kitaabka ilaahay shareecada soo dhoweeyey oo ku nastay oo saddexdii sano arkeen dhibaataday leedahay diin la-aantu leedahay ay arkeen kana gelgishay oo islaamka taageero shareecada qaatay nolosha macaani ku nolyihi ku noolaada intaasaan ugu baaqaya haddaad diidaanne sidii nimankii xeebtii maray oo xamar u maray galeerii gaalkacyo u maray kuwaasu jidayba haysane meelaad martaan aad waayi doontaan marka ka tooba keenaan leeh ilaah tooba keena ciididama daba taagna haddaad tooba keenta wax ilaahay male qoryihiina xareysta ceelashiina cada xoolihiina dhaqda aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon axmed cismaan goolis
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegeystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad maqlaysaan qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaa waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay iminkana wararka caalamka dowladaha ruushka ee yukrain ayaa maxaabiis dagaal isweedaarsanaya xilli haddana ay labada dhinac dhex marayaan weeraro culus isweedaarsi dhanka maxaabiista ah ayaa habeennimadii xalay dhex maray ruushka iyo yukrain sida ay xaqiijiyeen xukuumadda moscow iyo kiyef madaxweynaha yukrain ayaa sheegay in isweedaarsigu uu mari doono marxalado dhowr ah maalmaha soo socda isagoona intaasi ku daray in la soo celinayo kuwa si xun u dhaawacmay iyo askarta da-doodu ka yar tahay shan iyo labaatan sano zelenskai ayaa ku qoray bartiisa telegram hanaanku waa mid aad u adag faahfaahin xasaasi ah ayaana jirta wadahadaladuna waxay si joogto ah u socdaan maalin kasta dhankiisa ruushka ayaa sheegay in tira la mid ah tiradaas oo ah maxaabiis dagaal loo celiyey yukrain inkasta oo aysan labada dhinac midna bixin tiro rasmi ah oo la isweedaarsaday dhinaca kale weerare ay ku dhinteen in ka badan toban qof ayaa ka dhacay waddamo ka tirsan qaaradda yurub waddamada asturiya iyo faransiiska ayaa maanta martigeliyey laba weerar oo sababay dhimashada in ka badan toban qof halka lagu dhaawacay tiro kale oo aan weli si rasmi ah loo shaacin weerarka uga dhimashada badnaa ayaa ka dhacay magaalada garaas ee koonfurta dalka asturiya halkaas oo nin hubaysan uu rasaas ku furay gudaha dugsi sare oo ku yaala magaalada weerarkan ayaana sababay dhimashada toban qof oo ku sugnaa gudaha iskuulka booliiska dalkaas ayaa sheegay in ninka weerarka fuliyey uu ahaa shakhsi ka mid ah ardayda wax ka barta dugsiga uu falku ka dhacay kaasoo ugu dambayntii nafta isdhaafiyey kadib markii uu falka geystay dhanka kale weerar kale oo loo adeegsaday toorey ayaa ka dhacay magaalo dhacda bariga dalka faransiiska halkaas oo arday dhigta dugsi sare oo midi ku dilay haweenay ahayd agaasimaha dugsiga u ardaygaasi wax ka baranayay sida ay shaacisay wakaaladda wararka e f b ciidamo booliis ah ayaana si deg deg ah xabsiga u dhigay ardaygii weerarka fuliyey iyadoo la sheegay in baaritaano lagu wado xaaladihiisa caafimaad iyo sababta uu ugu kacay falkaas dowladaha dhaca qaaradda yurub ayaa laga dareemayaa in ay joogto ka noqdeen falaalka noocan oo kale ah kuwaasoo inta badan lagu beegsado goobaha waxbarashada iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan ugu dambayntiina maamulka yuhuudda ayaa howlgallo saf mar ah ka wada dhulka daanta galbeed ee falastiin ee uu ka dhisan yahay maamulka aan tabarta lahayn ee uu hogaamiyo maxamuud cabbaas abuumaasin xoogo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa xamle militari oo ballaaran ku qaaday magaalada naabolis ee daanta galbeed halkaas oo ay xoog ku galeen guryo ay degan yihiin dad muwaadiniin ah halka dad shacab ah ay u taxaabeen xabsiga sidoo kale ciidamadan ayaa gaboodfalo kula kacay goobaha caamka ah sida isbitaalada iyo masaajidda iyagoona burburiyey dhowr goobood oo ganacsi islamarkaana ay lahaayeen dad shacab ah wararkii caalamkana halkaasi aynu ku dhaafno markanna waxaan dib idinkuga celinayaa daadiyaha barnaamijka iyo inta ka harsan dhuuxa wareysiyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waahagaag mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin oo ka qayb galay kulan ballaaran oo beesha bartire iyo xarakada shabaabulmujaahidiin dhex maray kelimaad laga jeediyey iyo qodobo laga soo saaray ayaan goordhow idiin soo gudbi doonaa balse markaan wadaad ka mid ah kuwa u fatwooda dowladda federaalka iyo shisheeyaha iyo ardayda soomaaliyeed ee qurbaha wax ka barta wuxuu u fatwooday in ay nebi ciise calayhi salaam ugu yeeraan sida ay karishtaanka rabaan oo ah in nebiyullaahi ciise calayhi salaam uu yahay ilaah allah ayaa ka nasahan ee usuuli oo ka mid ah wadaadaha dowladda federaalka taageersan iyo shisheeyaha islamarkaana ku nool dalka ingiriiska ayaa mar uu soo wacay mid ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee qurbaha wax ka barata wuxuu weydiiyey su'aal u dhignayd sidatan waxaa inagu soo aadan imtixaanaadka inta badanna xiliyadaas oo kale waxaa su'aalaha lagu soo daraa su'aal ku saabsan nebiyullaahi ciise calayhi salaam iyo waxa uu yahay ardayga ayaa yidhi waxaan ka cabsanay in aan ku dambaabno arrinkaas balse usuuli ayaa ardaygaasi iyo ardayda kale ee la midka ah imtixaanaadkaasi galaya u fatwooday in ay dhihi karaan waxa ay macalimiinta karishtaanka ah ay rabaan taasi oo ah waxa uu allah ka nasahan yahay balana dhegaysta fatwada usuuli iyo qaabka uu ardayga su-aasha u weydiinayo ok waa maasante marka sheikh mida kale waxaan kuweydiin rabay nacam waxaan dhigtaa ischool aan dhigtaa ischoolka yani waxaan qaadanaa xiisada la dhahayo history yani qasqidinis marka xiisadaas badanaa waxay ka hadashaa nebi ciise iyo maryam iyo marka hadhown intixaankii noogu keenaan yani waxaa kaleetoo lagu weydiinaya markaas intixaanka nebi ciise yani muxuu ahaay marka anagana badanaa marka jawaabtu waxaas dhahna haddii sidii niinligaa ku qortaan amaa dambaawdaan marka maxaa sameynaa waxaa ku qoray waxaa leedahay nabi ciise sida aad leed sida la leeyahay sida la leeyahay dhaha idinka aad dhehaysiin ku qor ka bacdi okay.
hadalka qora
ay waa mahadsantahay sheekh salaam calaykum baarak allah fiikum insha allah kaasi wuxuu ahaa usuuli oo ka mid a wadaadaha u fatwooda dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo ardayda soomaaliyeed ee qurbaha wax ku barata u fatwooday in nebiyullaahi ciise calayhi salaam ay ugu yeeri karaan sida ay karishtaanka rabaan allah ayaa ka nasahan ee
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka dhuguxa waraysiyada ayaan markaan isla maraynaa kulan ballaaranaya dhowaan waxa uu u soo xirmay beesha bartire iyo xarakada shabaabulmujaahidiin shirweyne ballaaranna way barbar socotay dowla diiniga ah ayaa dhex maray qeybaha kala duwan ee bulshada ku abtirsata beesha bartire oo ka tirsan beelaha soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ka socdaya xarakada shabaabulmujaahidiin kulanka oo ay gogoshiisa dhigtay beesha bartire ayaa waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah iyadoona beesha ay bayco iyo ballan la gashay hoggaanka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh xuseen cali fiidow oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay kulanka lagu soo xiray shirka wuxuuna ka hadlay qodobada ay labada dhinac isla meel dhigeen إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى ما هذا أسقناتي هل كان أسوق كاني أنك وكهد لنا isku boorinayna ku dhaqanka diinta islaamka koruqaadista ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ilaahay subxaana watacaala mahadiisa kadib jasaakum allahu khayran baan idin leenahay googasha wanaagsan ee sida degdega aad u dhigteen ee qaabilaadda waxayna ka turjumaysaa waxaan isku nahay maantay oo taariikhdu tahay toddobadii bishii dulxij kun afar boqol afartan iyo lix oo talaado ah halkan waxaan isugu nimiday beelweynta bartire culimmadeeda odayaasheeda waxgaradkeeda ganacsatadeeda intaba oo waxaa ka maqanoo waxgaradkii iyo dadkii ma garanaysa mas-uulka u ah ee aada u yar yihiin inta badan ay joogaan waxaan halkan kusoo gudbinaynaa marka waxaan shirka iyo ma garanaysaa qaradkiisa iyo ujeeddadiisu ay ahayd shirkaas oo annaga noo socda ilaa iyo dhowr maalin aan ka wada hadlaynay horumarinta diinta islaamka iyo ku dhaqanka iyo tadwiirka dadka muslimiinta khaasatan reer bartire iyo deegaanadooda in ma garanaysaa halkan lagu gorfeeyey in kor loo qaado ku dhaqanka diinta islaamka meel kasta oo ay degto qodobka koowaad kaas weeye qodobka labaad wuxuu ahaa in kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ay kor u qaadaan inay jihaadka bariga afrika raqamka koowaad ama lambarada koowaad dadka koowaad ay ka noqdaan waxaan kaloon ka niqaashinay in dadka reer bartire waxbarashada diinta islaamka hadday xalaqaad tah hadday masaajida tah hadday macaahid tah iskoolaadka kaloo islaamiga ah dowraadka intaba inay ka qayb qaataan odayaasha wiilasha ragga dhexdhexaadka nabadoonnada dumarka dhallinyarada wiilasha intaba inay ka qayb qaataan waxbarashadooda annaguna aan diyaar ula nahay intaasaa ula nimiday waxa kale oo aan ku heshiinay in ma og tahay ay u noqoyo walaalnimada daris wanaagga khayrka ay soo dhoweeyaan difaaca diinta islaamkana uu raqam waaxid ka noqdo naf iyo maalba waxaan kaloo ku heshiinay dacwada in la horumariyo hadday tahay mid oo ma garanaysaa madaarista qur-aanka macalimiinta dhinac walbaba waan ku heshiinay odayaasha ayaa ka hadli doona insha allahu tacaala waxaan rabnaa marka in dadka muslimiinta si guuday ogaadaan si khaasana beesha bartire ee halkan joogta iyo inta maqanba waxa aan ku heshiin inay yihiin xoojinta jihaadka ka socda bariga afrika waxa kale oon rabaa inaan sheego oo mar labaad haddana aan ku celiyo inaan ballan iyo mucaahado galnay horena aan u galnay haddana ballan iyo mucaahado inaan galnay mucaahadada aan galnayna waxaa waaye inaan isku mid ka nahay gaalada soo duushay ee madow iyo caddaanba leh ee dadka muslimiinta ee dalka muslimka ku soo duushay waxay naga ballan qaadeen inay naftooda iyo maalkooda ku difaacayaan waajib ay ku tahay sida annaga waajib noogu tahay isku mid aan nahay odayaashii waa kuwan halkaanay joogaan culimmadii waa joogaan waxgaradka ganacsatada waa joogaan waxaan rabaa marka in aan gebagabada ilaahay subxaana watacaala annaga wuxuuna leeyahay aladiina in makkannaahum fi lardi aqaamu asalaa wa aatuu zakaat wa amaruu bilmacruuf wanahow can ilmunkar walilaahi caaqibat alumuur ikhwa ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo sheegay bugcayar haddii ilaahay gacantiina geliyo inaad diinta salaada ku ogtaan sakada bixisaan diinta islaamka o dhan aad ku ogtaan laga wada macno dadka ugu horeeya oo la rabo inay shareecada islaamka fuliyaan waa dadka curufada oo mas-uulka qabaa'ilada ka ah oo culummada oo ma garanaysaa ii sheeg ganacsatada oo odayaasha nuqubada inaad fulisaana laydinka rabaa saan annagu ma ogtahay ii sheeg naloogu imtixaama mas-uuliyadda ba adinkana ugu imtixaaman tihiin marka ugu dambaysa waxaan rabaa marka ilaahay subxaana wa tacaala inuu markhaati ka noqdo bartirow ma ku ballanna reer bartiro beesha bartirow inaad kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aad ma garanaysaa garabkiisa gashaan ood u hiilisaan ma ku ballannay ma ku ballannay inaad u hiilisaan diinta islaamka allaahu akbar allaahuma fashad allaahuma fashad kaasi wuxuu ahaa sheekh xuseen cali fiidow sidoo kale sheekh xasan maxamed cali sheekh xasan afgooye ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta xarakada shabaab mujaahidiin ee kulankaasi xaadirka ahaa wuxuu dhankiisa ka mahad celiyey gogosha ay fidisay beesha bartire iyo martisoorka ay u samaysay wuxuuna ku dhiirageliyey inay ka soo dhalaalaan ballamihii ay qaadeen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أولا وقبل كل شيء الله سبحانه وتعالى أيا مهد إسكالي ماشا نقصه كل ميي أنه عافمات قبنا أمني هيسنا دينتنا نحرؤه ilaahay nicmooyinkaas uuna siiyey faraha badan shukrigeeda allahna waafajiyo tan labaad waxaan rabaa inaan beesha uga mahad celiyo soo dhowayntii adeegii aad u quruxda badnaa dhaganugeylkii gogoshii ay noo dhigeen waa uga mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala siday noo qiimeeyeen oo ay noo sharfeeyeen si ka sharaf badan oo ka qiimo badan ilaahay jannatulfirdowsa ugu sharfo maalkay bixiyeen iyo dadka isu keeneenna ilaahay ajir ha ka siiyo runtii aad ayay noo farax gelinaysaa dadka markaan ballanno siday tahay uga soo baxa tii hore waa idinkaga mahad celinaynaa hadda waxaad gasheen ballan qur'aankana ballanta meeshuu dhigay waa aad og tihiin walaalada aan isdhinac fadhino waxaan ku soo ballannay kutubka allah subxaanahu wa tacaala sidaas ayaanna ku wada jirnaa maanta beesha aan la joognana waxaan kula ballannay kutubka ilaahay inaan ku dhaqanno oon iskugu hiilinno oon isku garab qabsanno kutubka ilaahay kor u qaadistiisa waad ballanqaadeen ballan allah subxaanahu wa tacaala ayaad gasheen ballantaas oofinay idinka rabtaa wa awfuu bilcahdi inna alcahda kaana mas-uulan waa layska weydiin doonaa hadday ballan burin timaadane rasuulka calaamaatulmunaafiq uu ku sheegay ilaahay naguma keeno waxaan idinku baranay inaad wadan mujaahidiinta soo dhowaysaan ood u loogtaan ood gacmo furan ku soo dhowaysaan haddaan magaalo soo galnay iyo haddaan baadiyo joogno kii furunta ka soo noqda iyo kii magaalo kale ka yimaadaba waxaan markhaati idinkaganahay qof weyn iyo qof yar rag iyo dumar inaad aad mujaahidiinta u soo dhowaysaan waa idinkaga mahad celinaynaa ilaahayna waxaan idinkaga baryaynaa badel khayr badan inuu ilaaha idin siiyo qof kasta waa mas-uul kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi xadiidkaas soo noqnoqoshadiisa dhagaheenna uu ku soo noqnoqday yaanan fududaysanin qof kasta waa la weydiin doonaa muxuu mas-uuliyaddiisa ku soo qabtay dadka uu mas-uulka ka ahaa muxuu soo qabtay wixii wanaag ahaa uu faray wixii waa laga weydiin doonaa waxaan naftayda iyo nafteena u dardaarmaya cabsida allah subxaanahu wa tacaala ballantaan qaadnayna ilaahay ha noo fududeeyo dadka aan mas-uulka ka nahayna ilaahay ha islaaxiyo annagana dad wax wanaajiya allah naga dhigo camalkeennan ikhlaas allah noo kaga dhigo jazaakum allahu khayra aljazaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kaasi wuxuu ahaa sheekh xasan afgooye dhinaca kale hogaamiyaasha dhaqanka ee beesha bartire oo ugu horeeya ugaas aadan maxamed axmed ugaaska bartire ayaa ka hadlay shirka wuxuuna ballan qaaday inay fulin doonaan wixii ay kula balameen hogaanka xarakada shabaabulmujaahidiin walaalaha annaga iyo culummadii dad badan baa ka soo qayb galay shirkan shirkan shir muddo soo socday u ahaa dowrooyin badan baa nala siiyey culummaa noo imaaday ilaahay diinkiisaa noola sheegay awal waxaan u taagneen inaan mujaahidiinta garab taagnaano ama muxuu ahaayey u hiilinno aan garab istaagno cadowga soo jireenka ee soo duulay oo ku soo duulay dadka muslimiinta oo laa ilaaha ila allahu le ku soo duulay oo masaajidada ku soo duulay oo mudarasooyinka ku soo duulay oo waxay keyr iyo wanaag ahoo jiray in burburiyey ku soo duulay inaan iska kaashanno oo geeska ayaga ahay aan geeska kale kitaabka ka qabanno aan ku ballannay beeshii reer bartiro holi waa u soo dhoweeyeen mujaahidiinta beecay galeen abu zubayr ay beeca la galeen ilaahay shahaadada ha ka aqbala abu cubayday ka galeen xafidahullaahu rag xarakada wakiil uga ah oo abu cubayde uu soo diray ayaan beeca la galnay beecadaas beecadeedii kale maantaan joognaa gogashaan reerka ayagaa dhigay xarakadana waa noo imaaday iyo rag mas-uuliyiin oo culummo ah ilaahay camalkooda ikhlaasa ka dhiga walaalayaal waan idin soo dhoweynay hadda ka horena waan idin soo dhoweynay miirka muslimiinta salaanaad nooga gaarsinaysiin macaadaan nahay beeca cusubaan kula galnay meesha annaga aan idinka jirnana ilaahay idinkiis muslimiinta iyo mujaahidiinta lagama soo gali doono allaahu akbar ilaahay idinkiis xagga annaga idinkama soo gali doono maciinnaan nahay garabkiinnaan nahay walaalihiinnaan nahay dadka soomaaliyeed oon diriska nahay oo mujaahidiinta ah oo qabiilooyinka aad ku xisaabtamaysiin oo kale sidaad uga xisaabtamaysiin ayaad nooga xisaabtamaysiin waxaa kaloon kusoo gabagabaynayaa jihaadka naf iyo maal waaya nafna diyaaraan la nahay maalna diyaaraan la nahay hadda waxaan diyaar la nahay boqolniyo foogeel leh isbuucu soo socda inaan wareejinno allaahu akbar boqolkaas neef ilaahay dartiis ayaan ula baxnay mujaahidiinta nama weydinin raggii xarakada wakiilka ka ahayna ma weydinin annagaa ilaahay dartiis ula baxnay ayagaanba waxba goynayninoo yar intaas iyo in ka badanna waan bixin doona hadduu alle idmo laakiin intaas waxaan ku darsanay jihaadkaasaan ku darsanay ilaahay dartiisaan ugu darsanay intaasaan isku ognahay intii culammada ay sheegtay aan isku ognahay ballantana diin waay ballandarra diindarhay leedahay dad muslimiin ahaan nahay waxaad nagu og tihiin inaan idin garab taagannahay oo maciinanahay intaasaad nagu og tihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmadii ka qayb galay kulanka ayaa dhankiisa jeediyey kelimad wacdi ah oo uu kaga hadlay muhiimadda ay leedahay in wax la islaaxiyo alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri addunya waaddiin wasala allahu calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd alxamdu lilah uma alxamdu lilah ilaah baan mahad celinaa jala wacalaa yaquulu allahu jala fii culaah in takuunuu saalixiina fa innahu kaana lilawaabiina kafuura allah ayadaa wuxuu ku leeyahay mu'miniinay haddaad noqotaan dad sulaxa ah oo wan wanaagsan oo dariiqa alla ku toosan manhajkii nabiga raacaya sala allahu calayhi wasalam lixajecladooda ay tahay lixajecladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fa innahu kaana lilawaabiina kafuura ilaahayna wuxuu ahaaday subxaana wa tacaala dadka toobadkeen ka badan mid isaguna aada dunuubta ugu dhaafa leanna qofku markuu saalix noqdo waxaa ka dhalanaysa inuu isaguna haddana muslix uu noqdo isagu lafihiisa wuu u hagaagsan yahay haddana addoomihii ilaahay ummatu maxamed oo dhan buu birmed u yahay wuu isku dayaa inuu hagaajiyo ilaahayna dadka tabaabadkeenayaasha wuxuu noqday lil awaabiina kafuura allah jalla fii culaa ayad kale wuxuu ku leeyahy walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha arladaha fasahaadiina mu'miniin iyo keyrkoodba markuu alla hagaajiyey ka gadaal risaaladu soo gaadhay towxiidku uu soo gaadhay maxaanku dhahda caqiidatulwaal walbar ay soo gaadhay jihaadku uu soo gaadhay tadbiiqu sharciillaahi ay soo gaadha alxisbatu ay soo gaadheen wilaayaadku ay soo gaadheen war nicamkaa markaad hesheen oo ilaahay arradii idiin hagaajiyey idinku ha fasahaadina fasahaadka maxaa noqonaya ummaddu haddii ma taqaanaayey ilaahay subxaana watacaala manhajkeeda laga leexdo walow wax yarna allah ka dhigay fasaad buu noqonaya ummaddu doon bay wada saaran tahay doontaa la wada saaraya qofkii dariiqeeda ka leexda wuxuu ka dhigan yahay dooligii dhinaca ka duleynaya oo kaleeto qofku hadduu isagoo mas-uul ah uu khada ka dhaco waa ka gedisan yahay qofka caadiga ee khada uu ka dhacayo qofka isagoo oday oo horjooga ah amba amiir ha ahaado amba hogaan dhaqan ha ahaadee amiir dhaqan ha ahaadee hadduu dembi ka dhaco dembigiisu waa ka wan yahay dembiga dadka kaleeta ka dhacaya faliajli haada ayaa waxaa la rabaa qofka mu'minkii arrada inuu ku ilaaliyo cadaaladda uu ku ilaaliyo ammaanada uu ku ilaaliyo cadaaladdarra hadday timaado maxaa imanaya dulmi baa imanaya ammaanaddarra hadday timaadana maxaa imanaya khayaano ayaa imanaysa faqeenna iyo khayrka iyo maxaan ku dhaha kulankeennu inuu u bato ilaahay diintiisa ka hadalkeeda allah subxaana wa tacaala aayad kale wuxuu laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas in badan oo dadka ka mida kulankooda iyo faqiqaarkooda iyo shirarkoodu wax qiima a kuma fadhiyo ilaagtiisana qiima kama lah ilaa man amara bisadaqa qof wanaag sadaqa dadka muslimiinta amray mahan aw macruufin samafalay mahan muslimiinta inay samafalaan macruuf la yimaadaan wanaag la yimaadaan ayuu dadkii amraya aw islaaxin bayna annaas amba dad waxoogaa shaqaaqa ay dhex marto khilaaf yaru dhex mari hagaajintooda waana shaqada laga rabo dadka nuqabada ikhwaan marka waxaan u baahannahay dadkeenna horjoogayaasha ah addoomaha ilaahay ee addoomihii ilaahay dhabtaha inagu inaynu noqonno addoomihii ilaahay ee dhabtaha ilaahayna noqonno ilaahay kitaabkiisa aan u run sheegno alle aan u run sheegno rasuulkiisa aan u run sheegno mu'miniinta aan u run sheegno markaynu intaas sameeyno kadaalika waxaa lanaga rabaa dadka inaga dambeeyana ayagana inaynu kula macaamilno shareecada ilaahay subxaana wa tacaala markaynu wax yar dadaalnay inta kale allah dhammaystiri doona subxaana wa tacaala sidaa haddaynu yeelno waynu dadaalnay dadaalkaana abaalmarkeeda adaa iskale ikhwaani ilahi waxaan ka baryaynaa biasmaa'i alxusnaa wa sifaatihi alculaa makaankan sharafta badan siduu alla inagu kulmiye jannat alfirdows ilcalaa allah inagu kulmiyo kurbada adduunya ta aakharaba allah inaga dulqaado culayska adduunya ka aakharaba allah inaga dulqaado diin iyo dad iyo diyuuxna siiyo allah inoo barakeeyo dowlad islaami ah oo qur'aani ah oo xaq ah ilaahay bariga afrika ha ka dhaliyo asbaabtee kuwii dhalin lahaana ilahay inaga saab ha inaga dhigo cadow badan bayleed ilahay cadowga ha ka qabto cadow badan bayleed ilahay cadowga ha ka qabto ilaahay jawaasiista ha kashfiyo jawaasiista nagu dhex jirta allah ha kashfiyo raggeeda ilaahay hu gacan geliyo ilaahu subxana wa taala ragnimada ka qaad ilaahu caqliga ka qaad ilaahu aragga ka qaad ilaahu urta ka qaad ilaahu taranka ka qaad ilaahu caafimaadka ka qaad ilaahu waxay naga dhex ulgaarsanayaan ilaahu yaysan kadbanin annagana ilaahu shahaada nagu arzaaq wasala allah calaa sayidina maxamedin wcala alihi wasaxbi ajmaciin ugu dambayntii sheekh axmed abuu yuunis oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose aana halka uu ka dhacay shirka u dhexeeya beesha bartire iyo xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa soo xiray kulanka wuxuuna la dardaarmay beesha bartire bismi illaahi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasali allaahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum hilda waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin waqaala sala allahu calayhi wasalam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum ou kama qaala calayhi asalaatu wasalaam wabacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bacda taxiya awalan allah subxaanahu wa tacaala baan u mahadcelinaynaa nagu kulmiyey makaankan khayrka badan leh oo sharafta badan leh annaga oo caafimaad qabno oo nabad qabno barwaaqaysannahay allahaas baan u mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala bacda alxamdulilahi tabaaraka wa tacaala kadibna waxaan u mahadcelinaynaa lajinada xarakatu shabaab almujaahidiin ka socotay muddadan halkaan aan isla joognay ahdaaftii iyo waxyaabaha ay la hambaarsanaayeen taxqiijinaayeen waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran sidoo kale culimmadii rabbaaniyiinta ahaa oo ayadana halkaan duruustii iyo khayrka iyo wanaagga ummaddan u sheegayeen oo halena jazaakumullaahu khayran intaas kadib beesha ayadana oo gogoshaan iyo shirkan iyo hooshaan ay dhigtayn oo halena jazaakumullaahu khayran wa axsana allaahu ilaykum wabaaraka allaahu fiikum intaas kadib jazaakumullaahu khayran waxaad ogtihiin halkan waxa lagu ballamay iyo waxa lagu qaatay iyo waxa la sheegay mixwarka guud wuxuu ku wareegayay u muhiimsanaa tadbiiqu sharci illaahi subxaanahu wa tacaala waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa in la dabaqo si oo dhab inaan oo waxa weeyaan ugu dhaqagno kitaabka ilahi subxana wa tacaala kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala maanta aad dareemaysaan qur'aanka oo munazelka ah iyo ahaadiyada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qof naga xigo aan jirin oo dhammaan ku wada simannahay waxaa weeyaan aan ka dhabayno ku camalfalkiisa iyo ku dhaqankiisa waa qodobka hoosba ahaa qodobka labaad oo ku xigay oo halkaan loogu sheegay maanta waxaad dareemaysaan adduunku waa labo waxa joogo waa koox lagu magacaabo xisbullaahi subxaanahu wa tacaala iyo koox lagu magacaabo xisbu shaydaan oo ibliis iyo wahlamada hogaaminayo marka muhiimadda maanta lanoo sheegay in aan jihaadkii labalaabno furunta aan ku aadannahay oo aan ballanqaadnay meeshii bartare idinka jiro xarakatu shabaal mujaahidiin waad u geysaan in dhankaan naga soo gelayn soomahayn intaas waxaa laydinka rabaa in aad gaarsiisaan idinka iyo ummadda idinka dambaysay shirsaad ugu qabataan oo ummadda gaarsiidaan baa laydinka doonayaa fa jazaakum allahu khayran shirkii iyo hooshii noo socotay halkaan baa ku xirinaynaa wa jazaakum allahu khayran wa axsan allahu ilayk kaasi wuxuu ahaa sheekh axmed abu yuunis weliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo ka qayb galay kulan beesha bartiro iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhex maray
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhow waxa waraysiiyada ayaan dhegaystayaal goor dhow geli doonaa balse markaa waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم xalaqadeena caawa waxaan kaga hadlaynaa saliidda zaytuunka saliidda zaytuunka waa saliid ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aankiisuu ku sheegay waana saliid barakaysan saliidda zaytuunka waxay ka mid tahay cuntooyinka qadiimiga ah ee dunida laga isticmaalo markii la arkay faa'iidooyinka caafimaad ee faraha badan oo ay leedahay saliiddan zaytuunka waxaa loogu yeeraa ama loogu magacdaray dahab dareere ah faytamiinada iyo macdinta ku jira saliiddan zaytuunka waxaa ka mid ah vitamin e vitamin k macdinta botassium iyo sodium ayaa laga hela haddaba maxay yihiin faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo saliidda zaytuunka waxaa laga helaa miraha geedka zaytuunka marka la tuujiyo geedkaasi oo asal ahaan ka soo jeedo badda mediterraneamka dhadhanka saliidda way ku kala duwanaan kartaa iyadoo ay ku xiran tahay dalka laga soo saaray saliidda qaar dhadhankeedu waa khafiif halka qaarna qaraar ay tahay caafimaadka wadnaha ayay u wanaagsan tahay saliiddan zaytuunka waa cuntada ugu wanaagsan ee laga isticmaalo waddamada ku teedsan badda mediterraneamka daraasado fara badan oo la sameeyey waxay tibaaxayaan saliiddan zaytuunka asalkeeda inay faa'iidooyin caafimaad u lahayd jidhka bani'aadamka khaasatan qulqulka wadnaha iyo dhiigga waxaana faa'iidooyinkaasi ka mid ah inay dedejiso dhiigkarka iyo inay nidaamiso dufanka jidhka ku jira cilmi baarsyo la sameeyey waxay sheegaan saliidda zaytuunka inay tahay halka keliya ee laga helo dufanka aan fariisan kaasoo yareeya dhiig furanka iyo cudurrada wadnaha ku dhaca saliiddan zaytuunka waxay sidoo kale yaraysaa bararka ayay hoos u dhigtaa bararka wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinka caafimaad ee ay wataan cudurrada aan laga bogsan cudurradaasi oo ugu horeeya cudurka asaasaqa oo qofka xusuusta ka lumiya noociisa labaad saliiddan waxay hoos u dhigtaa brotiinka bararka sababa ee jidhka ku jira jawiga qofka ayay wanaajisaa cuntooyinka caafimaadka qaba ee dadka lagula taliyo inay isticmaalaan waxaa ka mid ah khudaarta miraha kala duwan iyo saliidda kalluunka iyo saliidda zaytuunka saliiddan waxay sidoo kale door muhiima ka ciyaartaa yaraynta niyadjabka iyo cadaadiska qofka haysta waxay sare u qaadaa maskaxda iyo sida ay u shaqayso daraasado la sameeyey xilli hore ayaa lagu ogaaday cuntooyinka asal ahaan laga isticmaalo waddamada ku teedsan badda mediterraneamka waxaa lagu ogaaday saliiddan inay sare u qaaddo garaadka maskaxeed ee qofka gaar ahaan dadka da'da ah sidoo kale waxay yaraysaa khatarta qofka uga dhici karo cudurka asaasaqa ee qofka xusuusta ka lumiya waxay sidoo kale difaacdaa cudurrada aan laga bogsan cilmi baarsyo qaar oo la sameeyey waxay sheegeen saliidda zaytuunka inay ka hortegayso cudurka macaanka noociisa labaad iyo noocyo ka mid ah cudurka kansarka khubarada qaar ayaa waxay sheegaan ama ay soo jeediyaan inay jiraan marxalado keenay qofka inuu saliiddaasi isticmaalin ama ay caafimaad ahaan dhibayso sida qofka xasaasiyadda qaba ee ay ku kicinayso oo kale waxaana lagama maarmaan ah in saliidda zaytuunka si dhexdhexaad ah loo isticmaalo maadaama uu kaloori badan uu ku jiro sidoo kale waxay yaraysaa cudurrada wadnaha ku dhaca waxay sidoo kale yaraysaa cudurka kolesteroolka noociisa loo yaqaano triglyceride waxay sidoo kale dhintaa saliidan zaytuunka miisaanka qofka ama cayilka tirada badan waxay socodsiisaa dheeshiidka ama caloolo fadhiga waxay u fiican tahay saliidan kansarka naasaha ku dhaca ayay dawo u tahay sidoo kale waxay u fiican tahay saliidda zaytuunka lafaha ayay adkaysaa waxay keliyaha ka saartaa dhegxaanta yaryar ee keliyaha gala loo yaqaano kristaliska waxay sidoo kale wanaajisaa maqaarka jirka gaar ahaan midka qalalan waxay daaweysaa waxyeelada uu maqaarku gaarsiiyo qoraxda waxay sidoo kale wanaajisaa muuqaalka qofka waxay u fiican tahay saliidan ama ay wanaajisaa niyadjabka iyo firfircoonida maskaxda waxay sidoo kale la dagaalantaa maqaarka oo duqoobo ama midab doormo waxay caafimaad u tahay caafimaadka ilmaha yaryar sababtoo ah waxaa ku jira saliidda omega six oil waxay sidoo kale kordhisaa hormoonka loo yaqaano tesestronka ee ragga kaasoo kor u qaada hormoonka ragga saliidan qiimaheeda aadka u badan ama faa'iidooyinka tirada badan laga hela awgood haddaba saliidan zaytuunka waxaa loo isticmaali karaa in cuntada lagu karsado ama lagu isticmaalo cuntada lagu darsado iyo in jirka la marsado faa'iidooyinka faraha badan awgood insha allahu tacaala qaabkaas ayaa loo isticmaalaa haddii ilaahay uu qadaro ee wax dhibaato ahna ma lahan bal fawaa'idkeeda aadka u tiro badan ee waad aragteen waxaan rajaynayaa in laga faa'iidaysan doono insha allahu tacaala aad iyo aad ayaa u mahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
waa haggaa gunta iyo gabagabada barnaamijka dhow xawareysiyada ayaan dhegaystayaal markaan isla soo gaarnay mas-uul ka tirsanaa maamulka degmada dayniil ee dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay gudaha degmadaas dhowaan waxaa degmada dayniile ee gobolka banaadir lagu khaarijiyay agaasimiyihii dalxiiska ee maamulka degmadaasi ugu magacoonaa dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi sheekh ibraahim jiisow dilka ninkan oo ka dhacay waaxda lagu magacaabo halgan ee degmadaasi ayaa waxaa loo geystay xilli habeena waxaana dilkiisa ka dambeeyay askari ka tirsan dowladda federaalk oo hubaysnaa kuwaasi oo ka dhacay wixii uu watay aabbaha dhalay agaasimaha oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay sida uu dhacay dilka wiilkiisa iyo cidda dishayba
xala abbaarihii saddex saac bar ilaa afar saac asagoo gurigiisa joogo gurigiisa markaan leeyahay meel u muuqato oo masjid la yidhaahdo masjidka imaama dahabi hortiisa taagan dhallinyaro kale ay taagan yihiin sida dhallinyarada kale ay sheegeen saddex nin oo qoryaaleey ah oo tuutano wataan iyo hal nimoo bajaaj wado ayaa dileen bajaajkii ay la carareen marka dambe wuxuu wato waa ka qaateen wiilasha kaleo la joogaanna waa ka qaateen moobilada marka saasaa waxu dhaceen saddex saac bar ilaa afar saac kadib istaalka digfiraan geynay tii allah ku timid weliba dhallinyarada markaan wareysta waxay dhaheen dad ay wax ka dhaceenaa daba joogeen oo ilaa masaajidka xaawaganey ay uga soo dhaceen dadkii oo kale ordaa markay yimideen oo moobilada laga dhaca markay yimideen markay xabadaha dadka arkeen dadka way kala carareen maxaa yeele dadku xabad uma adkaysan karaan awoodna uma le sooma marka inay tuugo ahayn ayaa lagu saleeyay laakiin labiska dowladda ayay ku labisnaayeen nimanku waa labisnaayeen xeradii ka soo baxeenna waa la yaqaanaa lambaray leeyihiin dariisay leeyihiin qorogu lambaruu leeyahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhow xawareysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هو السامي بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام